qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle ayaa shaqo abuur ka samaystay xirfado kala duwan oo ay ka mid yihiin dawaarka bajaajta iyo kuwa kale ujeedada guud ee dhallinyaradan ay u samaysanayaan xirfadaha kala duwan ayaa ah sidii ay u maarayn lahaayeen nolosha qoyskooda maadaama aysan jirin goobo kale oo loo shaqo tago abuukar xasan abuukar waxa uu ka mid yahay dhallinyarada shaqo abuurka ay u noqotay xirfadda dawaarka ama dhartolista waxa uuna raadiw isnaay u sheegay in xifradani ay tahay midda keliya oo uu ka maareeyo nolosha qoyskiisa waxaan ahay arkaanle ka shaqaysta suuqa weyn ee magaalada jowhar khaasatan suuqaan tagadaag oo nolol meydkii ayaan ka dhacsadaa suuqaan sida aad u jeedo xirfadeeda ayaan suuqaan kaga xamaashaa oo aan khutul yoomkeyga aga dhacsadaa noloshaydan waxay ku tiirsan tahay oo arkaankan oo keliya maalinka wax kale oo aan ku tiirsanahay male noloshayda anaa dhacsado harkhaankaanaan ka dhacsadaa mararka qaar dhallinyarada ku shaqaysato xirfadda dawaarka ayaa la kulma caqabado kala duwan sida uu sharaxayo asad maxamed axmed oo dawaarayaasha ka mid ah wallaahi wax badan waa la kulmi arkaan kastii ku dhacdaa shay oo nadiif ah qofkeeda waxaa isku soo jaraysaa waa xun yahay inaa iiga bedishidaa rabaa okay shayga waxaa ku talaysa iyo wixii laysoo bixina isku mid maahan laasim waxay kuu noqonaysaa bacdaa inaad tagtid dhalkaas soo goosid khasaaro qayb waxlaan waa jira dad khasaaro qayb sameynaa jiro dad waxaa jiraan oo waxba miyay gelin aday kuu taalaa miyay dheelino waxay waxaa amarulaahi oo qabsaday ma jira adaa lu dhahaa dad dhahayna waa jiraan dadka isku mid maahan dad iska cafinayna waa jiraan wax walbana khatar alle ku dhacaamo adaa macalintaa uun macalinka naftirkiisa xataa way ka wareeraya marmar qaar inta badan dhallinyarada ka soo baxa jaamacadaha dalka ayaa shaqo la-aan ah iyada oo mararka qaar ay doorbidaan in ay noloshooda ku maareeyaan xirfadaha kala duwan ay hadda dhallinyarada barashadooda xoogga saarayaan